wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ka daafurtay barnaamijka toddobaadka wacyigelinta ee ololaha nadaafadda deegaanka daafurka barnaamijkani ayaa salka ku haya u diyaargarowga maalinta deegaanka adduunka shanta bisha mey ugu horeyn waxaa madasha barnaamijka laga furay hadallo kasoo jeediyey qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha aan ka dhiirigelinta bulshada ka shaqeeya environmentalka saas oo kale maylan baahanyaa nadaafadda hobon ana haweenka khaasatan xaafado maamooyinka dhagaayan ida horta inta nadaafadda ku dadaala saad ida nadaafadda nafadaasa ciyaalka markay iduroogaan wala aan baahanyana deegaan nadiif ah biyo nadiif ah intay ku nooladaan intay isku hor naftii ku hormariyaan hawadii qaadan hawa nadiif ah bayta ciyaalkaas cudurro badan ka badbaadeen laakiin bulshadan haweenkan eedma ku warqabaan ka warbaahin ahaan wayba markasta unan teegaynaa unoo weliba ana dadka inka badan volunteers dadka walka deersihayana haddana mar kale ballan qaadana unoo horeyba taas ka shaqeeyana mar kalena inuna diyaarana ini wal kastoo deegaanka dadka in laka bedela markasta an teegayna bey-ada sidii urxintiya iyo caafimaadka iyo araada caafimaad yee bani-aadanka caafimaad yey deegaanka caafimaad yey yalla ku hadalhay markan arrin aad muhiim ah yaalka ngafayla meeleraay bulshada nooc kasta ku mid ah dan ah yalla ku hadalhay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo agaasimiyaal ka socda wasaaradaha kale ee ka howlgala maamulka koonfur galbeed ayaa madasha kasoo jeediyay ahamiyadda ay leedahay diyaargarowga iyo daafurka barnaamijkan oo diiradda lagu saarayo nadaafadda deegaanka dhawaana un dhegaagan idanka badbaaday waa longorado mayleha isbedelka cimilada climate change waana waljara oo aafooyinka hay adduunka shileediya mee soomaali si eed ee lonku hadalahaye wala lonku hadalahayeena shirtis ee dhibaatada jartiya la ogaaday marka way lan baahayaa ini unuuna dhedheel dhedheel iyo khiyaali khiyaali ninkunagana de si dhabe aan qaadana ini walaagaas jiraan oo walero climate change isbedel cimilo oo dhibaato dadka hay waan aan baahan ini lakafoo jignaado lan diyaar garowsanaad markasta inaynan kii saabtoona walyaroo suugasa ku ideegdaasa waana tan dagiigtan gudaajiyeeda meelikoo ka dhammaaday aan ka baadindan kulahayn ini dalkii langaraba wal muhiima mee may muhiimaha may dalkan walantare may dalkan walantare wala dhamay inaad erta wala dalka walantaraa unaad hagaadanta sala sheegayu ba'da dagiigatan yar yayni walaa wax kaqaadad dagiigatan yarna ku ganta
hawo nadiif ah biyo nadiif ah iyo environment aada u qurux badan oo caafimaadka nagaba noqonaya asal iyo horumarka deegaanka iyo dhaqaalahaba si intaasoo dhan aan u sameyno waxay u baahan tahay si wada jir ah oo annagoo dhan aan iska kaashano qof yar iyo qof weynba ayadoo loo adeegayo danta guud ee deegaankanaga nadaafadda dee imaanka nuskiisa waaye lankasta diinta waaba la baray muhiimadday leedahayna waa aragtay sidaad ooga naxaysid badkaaga ood u nadiifsanaysid bannaankana taasaa waajibkaa saaran si aan naftaganaga u gaarno u helno magaalo nadiif ah oo ubadkaasna ay ugu barbaaraan environmenta nadiif ah oo badqabkooda caafimaadka iyo koriinkooda ay qeyb ka yihiin taasna waxaa asaas u noqon karta hadday hooyadaba ku dadaasho intaas inta dhimanna way ku dari kartaa tusaalena way noogu noqon kartaa way nagu hagi kartaa meesha aan fadhino iyo meesha aan soo gaarnayba hooya asaas u ah la-aanteedna ma la heli lahayn la-aanteedna waxba maana noqon lahayn ilaahay kaso deegaanka weli waa walku hadalay muhiimadiis iyo bay-adaba waa koonku unaku noolna waayo marka waajibaa noo saaran ini unaku shaqayna wali horumarshay e wali oo jiilka haddaha dareere yoona meel caafimaad leh oo bilicsan oo agaar eh ini unku tabno jiilka dareera awlaadeen awlaadeen awlaadiyo iyo jiilal kale kooyi doon ilaa iyo shan maalmood ayaa lagu wadaa in barnaamijkani uu ka socdo magaalada baydhabo islamarkaana bulshada looga wacyigeliyo ahmiyadda deegaanka uu u leeyahay nolosha aadanaha